إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa shan iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran gaari gaashaaban ayaa shisheeyaha looga burburiyey gobolka shabeellaha hoose shahaadooyin casri ah iyo hadiyado qaali ah ayaa la guddoonsiiyey in ka badan shan iyo toban haween ah oo ka qalanjebiyey machadka khadiija ee degmada saakow waxaa degmada bu'aqableh lagu soo gabagabeeyay dowro sharci ah oo loo qabtay dadka xirfadleyda ah afar carruur ah ayaa ku geeriyootay dabka kacay magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa maalintii lixaad dowladda federaalka u xiran lix qof oo ka mid ah dadka deegaanka mubaarak kuwaas oo ay ku tilmaamtay inay yihiin saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa dhaliila shirkii madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud warkaas goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo khamiis ah lix iyo tobanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran gaari gaashaaman ayaa shisheeyaha looga burburiyey shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in qarax xoogan la eegtay gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar ka tirsan kuwa shisheeyaha ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya qaraxa oo ahaa mid aada u culus ayaa haleelay gaari gaashaaman oo ka mid ahaa kolonyo ciidamada shisheeyaha ah oo maraya duleedka degmada qoryooley xilli uu gaariga marayay deegaanka danow ayuu qaraxu qabsaday waxaana goobta ku burburay guud ahaan gaariga iyadoo askartii saarneyd ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen askarta shisheeyaha ayaa waxaa kusii kordhaya weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana qaraxyada ay ka mid yihiin waxyaabaha ay aadka uga cawdeen shisheeyaha iyagoo sheegay inay kala kulmeen khasaaro adag inta badan askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka marka ay isaga kala gudbayaan deegaanada ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ah waxa ay la kulmaan weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo xoogan kuwaas oo khasaaro ba-an gaarsiiya shisheeyaha waxaa maalintii lixaad dowladda federaalka u xiran lix qof oo ka mid a dadka deegaanka mubaarak kuwaas oo ay ku tilmaamtay inay yihiin saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin warkan waxaa noo faahfaahinaya waryaheena maxamed ciise ugaas maxamed cali oo ka mid ah waxgaradka deegaanka mubaarak oo u waramay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay in sabtidii lasoo dhaafay ay ciidamada baangaraafta ee mareykanka ku shaqaysto iyo kuwa dowladda federaalk soo weerareen deegaanka kadibna ay ka geysteen dhac iyo afduub wuxuu sheegay inay afduubteen lix qof oo isugu jira garabrarato ganacsato iyo macalin dugsi qur-aan magacyadooda mid waa nabadoon axmed xajeesan uu yahay nin nabadoon uu shaqaynayay mudda toddoba sano ka badan uuna yahay nin beeraley ah ganacsada uu yahay nabadoonna uu yahay midka labaad waxaa la yidhaahdaa macalin bilaal jaylaani waa nin uu fadhiyey dugsi qur-aan uu fadhiyey oo iska tabar daran jornaadkiisa ku aadanaa inuu dugsidaas uu ka shaqaysto beeraleyna uu ahaa kan saddexaad xasan xaajow ayaa la yidhaahdaa waa wiil aada u da-yar maskiin iska ah shaqadiisna ay tahay musqulaha saxarada markay ka buuxsamaana ayuu baneen jiray kan afaraad waxaa laleeyahay c d xasan salaam waaye isagana wuxuu ahaa nin gaariley ah gaardameer uu ka shaqaysto qoryaha markuu soo gurina uu biil ka raadsan jiray kan lixaad cabdiraxmaan cusmaan nuur waa isagana nin reer daarisalaam ah ka shaqaysan jiray gaari gaari dibi qoriga oo soo soo guri jiray wixii kusoo shaqaystana xaaskiisa uu ku biilan jiray waana dhammaan dad wada shacab ah waxaan ka hilmaamay nin la yidhaahdo cabdullaahi maxamed cabdi isagana ahaa nin maqaahiyad weligiisa bacabitaan uu gadi jiray maqaahina uga furan hoteelna uu furtay waa tii laxaad waaye cabdulaahiga waxay ku magacaabeen abaalduuliyaha u qaabilsan degmada u dheega miinastaha waana weligiisna wax maqaahi ahayn wax kale ma oga wejigiis iyo daahirkiisna way ka muuqataa ka labaad ee la leeyahay axmed xaaji xasan waxay ku sheegeen maaliyadda degmada awdhegle wax maaliyaddu degmada uu weligiis u noqdayna ma jirto waa nin beeraley ah ganacsato ah ogaasna uu yahay mubaaragna ugu taal ceel oo biyuud ah oo biigelinta ah awiis cali oo ka mid ah waxgaradka mubaarak ayaa dhankiisa sheegay inay ciidamada dowladda federaalka kala kulmeen dhac iyo boob baahsan wallaahi sabtigiiya waxay noogu dhaceen dhac oo baahan aa noogu rideen ribida qolada ribida dowladda federaalka miyaad ula jeedaa haya yaa yaa kale dowladda federaalka leh waayo ridida ayada leh maano haye say wax u dhacaan marka macnaha mubaarak ay soo weerareen shacabka soomaaliyeed ay dhul iyo xabada iyo ay ku barakiciyeen dhac ay noo geysteen tuminta oo dadka tumidooda iyo xabadooda ad- oo waxay ku dhigeen bilcaantii iyo rafaad ay ku rideen tumidda ay oga baxeen waa garta annagaa dil noo geysteen oo shacabkii oo magaalada joogay ay dil u geysteen dowladda federaalk ayaa soo sawirtay lixda qof ee ay ka afduubatay mubaarak iyadoo ku sheegtay in ay yihiin saraakiil waxaana qaarkood ay wateen dharkii shaqada halka qaar kalena ay tusbax qoorta ku siteen dowladda federaalk ayaa dhibaato u geysata bulshada iyadoo dadka aan ka tirsanan iyada u aragta cadowgeeda sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ismaaciil afar caruur ah ayaa ku geeriyootay dab ka kacay magaalada boosaaso ee gobolka bari wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen dab ka kacay xiro barakacyaal ay degan yihiin oo ku taala magaaladaasi dabkan oo ah mid xoogan ayaa shalay si kadis ah xirada ku ekeeyey kaasoo geystay dhimashada afar caruur ah oo ay waalidiintooda ka gaari waayeen inay goobta ka bixiyaan mid ka mid ah dadkii goobjooga ahaa ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen farqadii waxaa ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan xalab ismaayo tree ama qaybta waaweyn gadaasheeda buushash ku yaalla oo dad danyar oo barakacyaal ay ku nool yihiin waxaa ka dilaacay dab qiyaastii meesha laatoonayo qoys baa deganaa khasaaraha ugu badan hadda la sheegi karo waxaa weeye afar ilmood oo laba wiil iyo laba gabdhood ah oo da-da ugu weyn tahay toddoba jir baa meeshaas ku naf waayey khasaare kala tuumaada oo hanti burburtay iyo guryo burburay oo buushash u badan iyo cariishyo badan iyo waa jiraan laakiin mar haddii mar meesha timid wax ka weyn ma jiraanin marka khasaaraha hadda ugu weyn waxa weeye afarta ilmood oo laba gabdhood iyo laba wiila maalmahan waxaa aada u soo badanayay musiibooyinka ay carruurta ku dhimanayaan muqdisho oo keliya toddobaadkan waxaa ku dhintay in ka badan shan carruur ah kuwaasoo qaarkood ay biyo ku hafteen qaarna oo derbi ku soo dumay laakiin dabka qabsada xeryaha barakacyaasha boosaaso ayaa ah mid sanad weliba soo laalaabta waad mahadsantahay maxamed waxaa degmada bu-a qable lagu soo gabagabeeyay duuro sharci ah oo loo qabtay dadka xirfadleyda ah faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya abubakar ibraahim dowradan sharciga ah oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa loo qabtay xirfadleyda kala duwan ee ku nool degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan taas oo loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee cuthmaan bin cafaan radiallahu canhu intii ay socotay dowradan oo qayb ka ahayd xamlad dacwadeedka fabihudaahu muqtadi ayaa waxa ay xirfadleydu ku qaateen duruus sharci ah oo ay ka mid yihiin qur-aanka kariimka fiqiga iyo siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid a xirfadleyda magaalada buqa qable ayaa ka warbixiyey shucuurtooda iyagoona maamulka islaamiga ah ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka sharciga ah magacii waxaa waaya abu muscab oo jooga degmada buuqa qabla ka mid ah ardada wax ka dhigta madaarista buuqa qabla xirftay waxaa waaye shaqada magaalada miisley dhanka oo miisaska xagooda wax badan ayaan ka faa'iiday wax badan aqoon koras ayaan ka faa'iidayy haddaan ahaatee ku daya sida nabigeena salla alay wasalam sida dharka sida akhlaaqda hadalka tartiibka wax walbaba ayaan ugu faa'iidayy waxaan codsanaynaa inaan dowladaas noola soo celceliyo mar walbaba magacayga waa cabdiraxmaane oo waxaan ka faa'iidnay muddadii aan meelaha ama dowladda imaanaynay inaan khayrka allah subxaana watacaala aan baranno taqaana haddu ilahay kudiidan ku dayashada nabiga sala allahu calayhi wasalam maaragtay ikhwada cilmiga barashadiisa iyo maaragtay inaan usoo dadegna khayrka macnaha mataqaanaa cilmiga salaada intaasaan ka faaidnay way ku maadsan yihiin walaalaheena oo mataqaanaa arrinkaasi uu ilaahay xaggooda nooga keenay mar mar walba waxaa waaya islaamka ninka islaamka ee kama dherga khayrka kama dherga xirfadeeda shaqada waa dhanka faryaamada guryaha dhismadooda waxaana aan baranayni qur-aanka allah qur-aanka alla baranayni haddana waa u maskaxdayn waa isfaysantaha dad oo quluubtiisa oo deganaannahay cilmiga ilaah salaada sida micnaha oo loo kala fasiro sir maxaan kuu sheegaa micnaha oo loo kala toosiyo oo annakana asluubtayn oo ay ku qanacdo ayaa dowladda noola keeni haddana dadka niyaddooda waa degan tahay wilaayada islaamiga ah hiiraan waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah shahaadooyin casri ah iyo hadiyado qaali ah ayaa la guddoonsiiyey in ka badan shan iyo toban haween ah oo ka qalanjabiyey machadka khadiija ee degmada saakow xalay waxaa idaacadda alfurqaan ka baxay qaybta labaad barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay munaasabadaasi waxaana warbixintan inooga diyaariyey maxamed cali aadan
من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل
waxaa munaasabadda hadallo muhiim ah ka jeediyey culimo uu ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf kaasoo dardaaranna u jeediyey haweenka ka qalin fulay machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaat ee degmada saakow mar haddaad cilmigii soo barateen daaciyaad aad noqoteen si aad u ogaataan fadliga uu leeyahay inaad garataan allah subxaanahu wa tacaala qofka diinka bartay ee dadka uu yeerayo ashrafu nnaasi wey addacwatu ila allahi hiya ashrafu camalin lilcabdi lidalika fahiya wadiifatu alrusuli waalanbiyaa ambiyada shaqaday haayeen buu hayaa qofka daaciga iyo gabadha daaciyadda ah booskii ambiyada ayay joogaan dadka daaciyada qaala allahu caza wajal wman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaag badan buu alla yidhi ma jiro waman axsanu qawla miman dacaa ila allah qofka dadka allah ugu yeerayo allah keligii in la caabudo ugu yeerayo oo aan loo shariig yeelin wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin camalka saalixu dadku ugu yeerayna ku camal falayo haddana muwaxidiintii muslimiinta ka mid ah ugaas nuur cali xasanow waxa uu ka mid yahay indheergaradkii lagu martiqaaday munaasabadii qalinjabinta ee machadka khadiija waxa uu sheegay inuu muddo badan soo noolaa islamarkaana uusan arki jirin haween sidaan wax loo baray addamay haysana ilaahay mahadiisa haysana walkhontansana soomaali i inhelna yaa ilaahay ninsakhiri balaang ii ariir ii lanyer ii lanwiin dogon ki agle leedhatiyo walla baraaw hadda aragnay alleh nin ziyaadii may kala helnay nebada helnay balaan qornyi gurow iyo walkaryaw iyo walaagasallin gorodima balaan wal akhriyaaso walla baraaw mujarna wala barado fadeey walba mal baraana arinyo naftiyo saasa haayana walmal baraana lankiwiin walmal an sheega jarna ilaahay fadlishi yaa ka helnay walaayada ilaahay ninka sabab weelahay yaa ka helnay alleh nin ziyaadii ugaasbiyey oo ka mida salaadiinta ayaa dhankiisa u dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey machadka khadiija waxaan leeyahay gabdhaha ducaadda ah ee waktiga badan la geliyey muddo saddex sano ah waxaan leeyahay marka hore dardaar iga ah wixii laydin baray inaad ku camal fashaan dadkan muslimiintan aad gaarsiisaan xarakadana waxaan leeyahay walaayada in ay badiso macaahidda noocan oo kale ah gunaanadkii munaasabadda waxaa lasoo bandhigay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee ay galeen haweenka ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaat ee degmada saakow guddiga gaarka ah oo qaabilsanaa natiijada ayaa sheegay in kaalinta koowaad ay gashay ardayada lagu magacaabo fardowsa axmed maxamuud kaalinta labaadna caaisha aadan faarax halka kaalinta saddexaad ay gashay raxmo macalin ibraahim inkastoo lix iyo tobanka ardayba ay darajooyin wanaagsan ka keeneen imtixaanka haddana saddexdan gabdhood ayaa ugu sii horreeyey kuwaasoo mutaystay abaalmarino dheeraad ah هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق fardowse axmed maxamuud oo ah ardayadda gashay kaalinta koowaad iyo wixii lagu abaalmariyey waxaa ka warramay guddiga iyagoo islamarkiiba ku wareejiyey dadka hortooda waxaa u horreeya jaa-isada gabadha ay ku guulaysatay musxafkii qur-aanka kariimka ahaa iyo shahaado ka tarjumaysa cilmigii ay baratay iyo darajadii ay ka keentay gabadha darajadeeda waa mumtaaz waxyaabaha kaleeto oo ay u kordhay gabadha waxaa ka mid ah jaa-iso dahaba jaa-iso dahaba ayaa ka mid ah jaa-isada dahabka ay waxay ka kooban tahay ballaan fiiriyo waa kow iyo toban garaam iyo shan riigo wey waxayna isugu jiraan waa katiino dhego dhego laba xaboo dhego ah waxaa kaloo ka mid ah sidoo kaleeto faraanti جزاه الله خيرا بارك الله فيك إلهي تبارك وتعالى هكو بركيو caaisha aadan faarax oo gashay kaalinta labaad ayaa iyana loo abaalmariyey sida soo socota darajadeedu sida walaalka hore u sheegay waa mumtaaza jaa-iso iyo abaalmarin ayay heshay darajadeedu sida walaalka uu sheegayay waa daraja mumtaaza jaa-isadeeda marka waxaa ka mid ah sidii walaashii hore aan usoo sheegnay musxafkii qur-aanka kariimka ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah shahaado ka tarjumaysa ee cilmigii iyo aqoontii iyada ay soo baratay waxaa kaloo ka mid ah mablaq min almaal oo isagana dahab ah dahabka wuxuu ka kooban yahay lix garaam iyo saddex riigo weeyaan waxay ku guulaysatay waxa weeyaan jaa-iso dahab oo dhan lix garaam iyo saddex riigo sidoo kale raxmo macalin ibraahim oo gashay kaalinta saddexaad ayaa waxaa munaasabadda lagu guddoonsiiyey hadiyado qaali ah ee walaasheen jaa-isada ay heshay iyadana sidii walaalihii ka horreeyeyba waxaa ka mid ah u horreeya musxafka qur-aanka kariimka ayaa u horreeya waxaa kaloo sha- ka mid ah jaa-isadeeda ee shahaadadii cilmigeedii iyo aqoontii ay keentay ka tarjumaysay darajadeedana sida horeyba walaalku u sheegay waa daraja mumtaaza waxaa ka ka mid ah jaa-isadeeda walaasha jaa-isa dahaba iyadana gaaraysana afar garaam oo dahaba dhigo iyo faraanti weeyaan ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا
sidoo kale waxaa si siman hadiyado iyo shahaadooyin loo guddoonsiiyey afar iyo tobanka arday ee kale munaasabadduna waxay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan waxaana inoo suuro gashay inaan waraysiyo gaagaaban ka qaadno waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda waxaana ugu horreeya saddexda hablood ee kaalimaha kala galay xafladda waxay ku saabsan tahay takharuj macad khadiija binti khayr alicdaad idaaciyaal oo soo socday saddex sano hanku dhow waxaan galay lambar koo alxamdulilaah ilaah uun ku mahadsan oon ku faraxsanahay walaal magacaygu waa caaisha alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh aad baan u faraxsanahay magacayga waa raxmo ibraahim xuseen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay samir iyo juhdi iyo wax- in badan aan wax soo baranaynay ilaahay baa ku mahadsan annagoo caafimaad qabno نحن البنات الداعيات الواعيات الحافظات المتقنات
faadumo faarax cali waxay ahayd ardayadda ugu da'da yardaaciyaadka ka qalinjabiyey maxadka khadiija waayahay faadumo waxaa naloo sheegay inaad tahay gabadha ugu ee da'da yar dadkan ducaadda ah waxaad nooga warantaa een, waxbarashadaada iyo shucuurtaada maanta maadaama aad qalin jebid si fiican waa shucuurteeda maanteeta maasha allah waxbarashadana aad bay u wanaagsan tahay meeqa sanaa jirta adiga aniga waxaan jiraa taqriiban afar iyo toban sano maasha allah aad baa u faraxsanahay ilaahaygii ikhtitaamkan qiimaha badan soo gaarsiiyey macalimiinta waxna soo barin waxaan leenahay jazaakum allahu khayr jaza
ardayda ka qalinjabisay maxadka khadiija waxaa intooda badan munaasabadda ku wehlinayay oo farxadda kala qayb qaadanayay waalidiintooda ummu cabdishakuur waxaa halkan wax ugu baranayay saddex gabdhood oo ay waalid u tahay farxadayda alxamdulilah rabbilcaalamiin horta aad iyo aad baan yani u faraxsanahay lamana soo koobi karo dareenk- dareenkayga ilaahay unbaa qiyaasi kara muxuu ahaaye naftayda waxay dareemaysa ilaahay baana ku mahadsan alxamdulilah rabbilcaalamiin aniga waxaa ii digata halkan saddex gabdhood laba gabdhood aa aniga dhalay iyo gabar aan habaryar u ah تدعونه لصلاحنا في الصلوات dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ka diyaarinay munaasabaddii lagu maamuusayey lix iyo toban daaciyaad ah oo ka qalin jabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad ee degmada saakow
gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka hadlay shirka maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud maxamed muursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in hogaamiyaasha maamul goboleedyada aysan go-aan ka gaari karin arrimaha la xiriira doorashooyinka xilli uu ka hadlayey warkii kasoo baxay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee ku shiray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxa uu sheegay in go-aanka laga gaarayo doorashooyinka ay leeyihiin baarlamaanka oo aysan u oolin maamul goboleedyada ma jirto meel ay ku qoran tahay in xilligan loo dareero amaba la aado doorasho dadban ayuu yidhi mursal isagoo sheegay mashruuca lagu aadayo doorashada inuu yahay mid ay leeyihiin baarlamaanka
xilliga doorashada dadban labada kun iyo lix tobanka la aadaya waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayo ma jirto qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino haykal dowladeeda dhisan baarlamaanka waa gololihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin qodobka afartan iyo toddobaad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha warka kasoo yeela gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha uu u kicitamay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaana muuqanaya in iminka khilaaf uu soo kala dhexgalay hogaanka uu sareeya dowladda warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda itoobiya ayaa bilowday biyo buuxinta kaydka biyo xireenka annahda xilli weli uu taagan yahay khilaafaadka kala dhexeeya suudaan iyo masar waxay si rasmi a u shaacisay dowladda etoobiya inay bilowday biyo buuxinta biyo xireenka annahda oo ah biyo xireen dhaliyey khilaafaad saddex geesood ah oo soo kala dhexgalay dowladaha masar suudaan iyo etoobiya oo uu maro webiga aniil wasiirka waraabka ee dowladda etoobiya oo la hadlay warbaahinta waddankiisa ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in dowladdu ay bilowday mashruuca biyo buuxinta kaydka biyo xireenka annahda taas oo etoobiya ku haminaysa inay ka dhaliso koronto baaxad leh wasiirka waxa uu sheegay in howlaha biyo buuxinta iyo dhisidda biyo xireenkaba ay isla socon doonaan ayna filayaan in muddo kooban ay kusoo afjaraan howshaasi taas oo uu ku tilmaamay guul ballaaran oo usoo hoyatay shacabka itoobiya waa maalin taariikhi ah oo ay in badan sugayeen itoobiyaanka ayuu yidhi wasiirka waraabka ee xukuumadda abiy axmed dowladaha masar iyo suudaan oo aan u muuqan kuwo awood leh marka laga hadlayo mashruuca biyoxireenka annah oo halis gelinaya nolosha shucuubtooda ayaa sheegay inay ka xun yihiin tallabada ay qaaday dowladda itoobiya waxayna intaa ku dareen inaanay jirin wax wargelin ah oo kasoo gaartay dhanka dowladda itoobiya waxa ay sheegeen in kulamo gooni gooni ah yeelan doonaan islamarkaana qaramada midoobay iyo golaheeda ammaanka ku wargelin doonaan tallaabada dowladda itoobiya qaaday biyoxireenka annahda ayaa noqonaya biyoxireenka ugu ballaaran ee qaaradda afrika waxayna dowladda itoobiya ku rajaweyn tahay inay koronto siiso guud ahaan qaaradda afrika waana mashruuc dhaqaale oo baaxad leh hase ahaatee halis gelinaya nolosha shucuubta muslimiinta ah ee wadamada suudaan iyo masar warkii subaxnimana dhegeystayaal saaka waa naga inta